bismillahi raxmaan raxiim asalaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxiibyaal meel walbaad joogtaan iyo sida maqalkiyooga idiin soo gaarayo waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka teknolojiyadda oo aad toddobaad walibaba dhegeysataan idinkaga imaanaya radioga snayo toddobaadkani barnaamijka teknolojiyadda waxaynu diradda ku saari doonaa dhegeystayaal saaxiibyaal intiisa badanba faa-iidooyinka teknolojiyadda ee u leedahay ardada iyo kaalinta teknolojiyadda ay kaga jirto waxbarashada ardada kusoo dhawaada saaxiibyaal teknolojiyaddu waxa ay door wanaagsan ka ciyaartaa waxbarashada iyo kuwaca maskax ahaaneed ee ardada haatan wax ka barata dugsiyada waxbarasho ee guud ahaan caalamka gaar ahaan magaalada tani johar waxay kaalin wanaagsan kaga jirtaa goobaha wax lagu barto ee ku yaala magaaladan taasi oo laga dareemayo isbedel ballaaran oo dhanka barashada teknolojiyadda ah injineer yuusuf bashar diinle iyo aqoonyahan ismaaciil ayaa ah barnaamijka marti inoogu ah balse khadar yar oo adeega bulshada ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
aynu qadarkaasi yar adeega bulshada halkaa kaga nimaadno teknolojiyadda kaalin dhanki ah ee kaga jirta dugsiyada barashada teknolojiyadda ee ku yaala magaalada tani johar iyo guud ahaan deegaanada ku xeeran mahayse tahay faa'iidooyinka ardada ay u leedahay injineer yuusuf bashar diinle iyo aqoon-yahaan ismaaciil ayaa barnaamijka marti inoogu ah waxaynu ku horeyn doonaa uu wareysi inoogu qaado waryahayaga cabdiweli aqoon-yahaan ismaaciil waana salaamayaa dhegeystayaasha idaacadda su-aasha eedada u laabto sidee loo horumari karaa xirfadda teknolojiyadda marka hore horta waxaa loo baahan yahay xirfadda inta la gaarin horta aqoonta konsabtiga inay dadka fahmaan waayo haddaa fiirisa bulshada reer juhar ee teknolojiyadda aad muga fahamsano waayo waxaad dareemaysaa inta teknolojiyadda soo baratay ee magaalada joogto haddaa qiimeyso aaday u yaryihiin marka halkaas waxaa ka cad in fahamka teknolojiyadda aad noogu yaryahay teknolojiyadda maanta way horumartay waxay maraysaa qofka asigoo gurigiisa joogo inuu howlihiis ku qabsado asagoo gurigiisa joogo inuu ganacsi galo asagoo gurigiisa joogo inuu suuqa caalamiga galo wax gato asagoo gurigiisa joogo in oo lacag sarafto ay maraysaa waxaana loo baahan yahay marka hore harta in la helo hab nidaam casri ah oo from zero to top oo la heli karo si loo helo dad xirfadlayaal ee teknolojiyadda si fiican u fahamsan kuna shaqey kara bulshadana ka xaqabtiri kara teknolojiyadda iyo isticmaalkeeda teknolojiyadda waa isticmaalka harta farsamooyinka aaladaha digitalka lawada yiraahdo waana biniaadanka waxay u leedahay waxay u leedahay habfududeyn wax kastaoo qofka markuu isticmaalayo teknolojiyadda u isticmaalayo iyo marka aan isticmaalin way kala bedelan tahay tusaale ahaan haddaa tusaale usoo qaato weriyaasha idaacadda oo kale teknolojiya isticmaalaan teknolojiyada la-aanteed hadee ahleed codkan ma gaari lahayn bulshada sababtoo ah sidoo kale waxyaabo badan ee soo isticmaalaan jiro barnaamijyo badan ee isticmaalaan jiro oo teknolojiya sida softweerada codka lagu ediid gareeyo softweerada khaladaadka lagu jarjaro haddiisan jiri lahayn bulshada cod nadiif ah oo sequency ah isku xigxiga ama dhegeysan lahayn marka teknolojiyadda aaday u ballaaran tahay waana hore taa kuu sheegay maluu baraarugsan sababtoo waxaa ku fahmi kartaa hadda macad technology keliya dhiga degmada ku yaala ma jiro way jiraan iskuulo oo basica bara laakiin ma jiro macad advanced ah oo from basic to advanced ardayda baraayo oo arday u suuragelinayo in oo sameysto xitaa asiga business u gaara oo teknolojiyada la xiriirto oo meeshaas oo ka abuurto marka hore horta waxaa loo baahan yahay ka idaacad ahaanna idinku dardaarmaa in barnaamijyada teknolojiyada u badisaan si ay dadku u fahmaan muhiimadda ay leedahay teknolojiyadda waayo sida saaxiibkii uu ka dhagaajiyey waxaa jiraan hadde software waxaa jiraan macmala oo artificial intelligence ah oo qofka uu fududeynaya xitaa asagoo wax gacanta inuu ka qabanin oo howlna u sameynayo tusaalahaan hadda softwarekaas oo kale hadda abdeedkii ugu dambeeyey waxaa lagu soo daray inaa cod ku amri kartid intaa furto aa la hadasho aa waxaa dhihaysaa photoshop aa ku shaqaystaa tusaalahaan waxaa rabtaa marka sawir oo ka turjumaya magaalada juhur oo kale waa u sheegay bis waa la hadlay waxaa dhihaysaa juqraafikal ahaan igu soo saar magaalada juhar adoon meelo taaban ugu soo saara marka teknolojiyadda harta way horumartay waxayna fiican tahay harta markay dadka la jaan qaadaan wax badan ay ka fahmaan waxyaabo badan oo saacado badan dadka u qaadan lahayn way usoo fududaanaysa maanta hadde arday waxay sameeyaan bogi citikis diyaarnaa jir research sameeyo arday iyagaa waxooda qortaan ardayna waxay fahansan yihiin teknolojiyadda fahansan yihiin buugga dhan hal isbuuc kusoo koobaya halka ardayda qaar ee laga yaabo afar bilood shan bilood lix bilood ay buugi wadaan marka kulama faham guud aa ka haysatid teknolojiyadda waa kulama waxyaabihii shaqada badan aa ku qaba jirtay intaasoo saacadood aa fadhi jirtay aa saacado kooban aa ku samaysid marka waxaa ka lagu bari karaan in goobaha waxbarashada advanced laga dhigayadan hadda basic badanaa basic ay u badan yihiin oo softwarada la baraa in kor loo sii qaado hardwarkii la baro kor loosii qaado brogramkii la baro ardayga oo gaaro heer oo asiga barnaamijyo kombyuutarka uu ku shaqeeyo asiga loo soo saaray aad uu mahadsan yahay aqoon-yahan ismaaciil oo ka mid ah aqoon-yahanada jaamacadaha magaaladan wax ka barta islamarkaana diirada saaraya faa'iidada ay leedahay isticmaalka iyo barashada waxyaabaha teknolojiyadda ah markaana injineer yuusuf bashar dilne sidee loo horumarin karaa xirfadda teknolojiyadda aan kala saarno xirfad iyo technolojiyad aan kala saarno xirfad waa qofka asiga waxa uu leeyahay hibo u gaar ah oo uu leeyahay oo aanu u tegin goob waxbarasho uusan u tegin haddana inuu awoodi karo inuu samayn karo waxyaabahaas tusaale ahaan waxaa ka mid ah dadka ku shaqeysta farsamada taleefanada oo kale hadda suuqa marka fiiriso goob waxbarasho ma tegin haddana taleefonka hadduu kaa celidoobo waxay awoodi karaan inay ku sameeyaan ay awoodi karaan marka wareersidoo dhahdid intay kusoo baratay aadi waa barti laysku dhahay asxaabta maaragtay ayaan maaragtay la socday anigoona goob waxbarashadan si wax loo qoro ma yaqaano qaab wax loo aqriya ma yaqaano haddana taleefonkaadii soddon sana hadaa u geysta uu ku sameynaa marka teknolojiyadda xaggeeda markaa u soo baxa marka way ballaaran tahay technolojiyadda ma ahan wax ku kooban combyuter wax ku kooban taleefon waxaa ka mid ah aaladan haddira aan wax ku duuweynaa ka mid ah oo qaadayso codkayna qaadayso deetana xaraynayso ayaa ka mid ah marka technolojiyadda runtii waa fildi aad iyo aad u ballaaran waaye waana maaragtay cilmi loo baahan yahay inay bulshada maaragtay si weyn ay u daraasayaan markaan u imaano marka degmada jowhar annaga khaasatan reer jowhar haddii aan nahay waqti waxaa jirtay cilmi technolojiyad ereyga technology iska daaya aan xitaa taleefanada iyo kombyuutarada aan isticmaalayno xitaa isticmaalkooda aan saas ugu dheeranaa jiri jirtay laakiin maanta way ka duwan tahay maanta waxay ugu dugan tahay bulshada bulshadii ma ahan sanadada sanadka marmar ka dambeyso issii bedelaa dhalinyarada dhalinyaradii hore ma ahan waxaa imaaday barnaamijyo fara badan oo fududeynaya barashada cilmiga teknolojiyadda fududeynaya ayaa imaada waxaa ka mid ah in si fudud qofka online-ka tusaale ahaan inuu ka barto ama uu ka daraasiyo casharada qaar asigoo xitaa oo si waxbarasho ama qaab waxbarasho aanan u fiirinayn hadda tusaale ahaan dhalinyarada waxay jecel yihiin geemyada geemiskoo kale jecel yihiin ardaygan hadda macalin schoolan ayo combyuter dhigo ardayga tusaale ahaan markii aan rabo inaan baro xirfadda habqorista bobsiska markaan rabo inaan baro macnaha waa xirfad oo haddana ku abtirsanayso technolojiyadda kusii abtirsanaysa markaan rabo inaan baro anigoona sabuurad iyo qalin aan u qaadanin buugna aan u qaadanin game inaan kombyuuterka ugu sha waxdhigi karaa baabuurkan wad mar walba qoraalka aabobsis baabuurka uu ordaa haddii aad tartiib u qorto baabuurka tartiib u soconaa micnaha ardayga iyadoo lagu tusaa waxyaabaha asi markaas uu xiisan ama uu jecel yahay in waxbarashadii teknolojiyadda dhan kale laga sii baro marka teknolojiyadda marka waxyaabaha fududeyna ay ka mid yihiin oo arday sanadkan dhalinyarada jirto iyo ardayda inta badan waxa u fududay inay teknolojiyadda ay dhankii sidii hore ee magaalada lagu ahaa ama qaabkii mar hore sida luuga ay magaalada ugu ahayd inay hadda ay ka fiican tahay dhalinyarada degmada jowharne runtii ani waxaan dhihi karaa markaan fiiriyey isticmaalka teknolojiyadda waktigii hore iyo hadda way ku kala duwan yihiin horumar la taaban karana ama wax laga sheegi karo way ka gaareen way ka sameynayaan teknolojiyadda marka laga hadlaayo waa farsamo oo cilmiyeysan waayo farsamo cilmiyeysan micnaha markii aan rabo tusaale ahaan inaan barto tusaale ahaan hadeer waxaa xirfadaha iyo maaragtay teknolojiyadda xitaat waxaan dhahnay laba aan u kala saarnaan dhahnay marka laga hadlayo xirfad waxaan dhahnay oo wax qofka hibo oo ilaahay oo qofka markaas uu siiyey oo uu awoodi karo inuu sameeyo asigoona goob waxbarasho u tegin markii marka ay imaato farsamadii iyo sidoo kale iyo cilmiga qofka markuu isku darsado waxaan dhihi karnaa qofkaas waa qof technolojiyadista ah ama technology hebel qof ku takhasusay tusaale haddii aa u soo qaato waxaan sameeyey software tusaale ka soo qaad softwarekaas waxaan ugu magacdaray waxaan ugu magacdaray payment methods barnaamijyadan lacagaha lagu bixiyo ayaan ugu magacdaray tusaale ahaan softwarekaas haddii aan haddana sameeyo aaladii lagu isticmaali lahaa kama soo qaad a t m-ka in lacag la dhigo lacag lagala baxo haddii a t m-kiina aan sameeyo softwarekiina aan sameeyo markaas aniga waxaan noqday qof xirfad iyo cilmi la imaadayaan noqday ifant marka aaladaas meeshaas ku dhegan iyada naftirkeeda waxay ka imaatay laba qeybay ka imaatay oo ah softwareki iyo hardwarekii ka imaatay shaygii la arki kari oo qalabkii ah ama kaarka ha noqdo ama qalabkii markaas banaanka yaal ee lacagta lagala baxaya ha noqdo iyo sidoo kale softwareki markaas asigii ku shaqeynayay barnaamijyadii uu ku shaqeynayay marka teknolojiyadda guud ahaan waa cilmi farsamaysan kaas oo waxweyn ka tara isbedelka maaragtay oo bini aadanka maanta uu ku sugan yahay ama isbedelka dunida maanta aan joogno tusaale ka mid ah haddii aan soo qaadada farsamooyinka casriga ee maanta waxtarka dunida u leh waxaa ka mid ah aaladaha robotiska waa aalad booska bini aadanka hadda isku daya inay buuxiyaan waxay tusaale ahaan waxaa arkeysaa maqaayad weyn ayaad arkeysaa oo ka shaqeynayo aalado macmala oo la sameeyey oo gacan ku sameysa booskii bini aadanka waa wax la brogramiyey oo loo adeegsaday xirfad iyo cilmi loo adeegsaday dhanka kale markaa u fiirino waxaa arkeysaa barnaamijyo la diyaariyey oo internetka lagu diyaariyey oo si fudud kuugu sahlayo inaad howl walba u baahato qaab fudud kuugu qabanayo tusaale ahaan wakti hore hadda anaga waxaa noogu bixi jiray wakti iyo cilmi iyo waxaa noogu bixi jiray fikra noogu bixi jiray marka warqad yar haddaan raba inaan sameyo tusaalahan c v oo kale aan raba inaan diyaarsado oo shaqo aniga aan raba inaan codsado c v-gaas inaan diyaariyo waqti badan iga bixi jir laakiin maanta waxaa arkeysaa combyuterkaada california internetka xiriirsanaysaa aaladaha caqliga leh artificial intelligencega loo yaqaana macmalka aad la soo kiciysaa softwarekooda waxaa u baahan tahay jas qaabka ayaga markaas ay u fahmayaan ayaad u gelinaysaa automaticna way kuu diyaariyaan qofkaas marka maxaa waa waa qof bartay cilmiga teknolojiyadda micnaha wuxuu fahansanya farsamada loo isticmaalo ayuu fahansanyahay marka sidaan kuu sheegay teknolojiyad waa farsamo cilmiyeysan oo wax weyn ka bedeshay dunida maanta aan ku sugannahay sidee ma aragtay loo bari karaa culumta teknolojiyadda bulshada degmada jowar khaasatan dhalinyarada waxaa jirta wadooyin badan oo dhalinyarada lagu bari karo ama loogu jeedi karaba cilmiga teknolojiyadda waxay fiican tahay qofka dhalinyarada horta kow asiga inuu maaragta mas-uuliyad isa saaro inta horta kow tilaabo loo qaadin oo maaragta qofka baraha ah ama macalinka ah inuu maaragta horta ardayga wax baro waxaa kasoo horeysa qofka wax la baraayo inuu mas-uuliyadda isa saaro mas-uuliyaddaasoo ah maanta caalamkee joogtaa laba kulaati afaraa lagu jiraa wax walbo maanta adduunka waxaa lasoo hordhigo wejigeyna hortiisaa lasoo dhigay taleefonkan kala soconaa hal mar oo aan taleefonkeena ama internetka garan ayaa wax walbo caalamka ku saabsan arkeysaa macluumaadka u dambeeyey adduunka hadda cirifkiisa kale inaad horey ka helaysid marka qofka dhalinyarada ah inta tusaale ahaan uu asiga uu noqon lahaa shaqsigii markaas mar walbo la dhihi lahaa sidee wax loo bari karaa asiga horta ko inuu mas-uuliyaddiisa saaro uu maskaxdiisa ka shaqaysiiyo uu isu sheego inuu yahay qof ku dhashay adduun teknolojiyad socota ah okay su-aashaa uu soo laabto marka taas waxay ahayd sidee ayaa loo bari karaa marka cilmiga teknolojiyadda dhalinyarada maanta jirta kow macalimiinta iyo dhammaan cid kasta oo bixinaysa cilmiga teknolojiyadda nooc kastoo ay tahay inay dareensiiyaan cilmigan inuu yahay cilmi aad iyo aad muhiim u ah inuu yahay cilmi mustaqbalkooda saameyn ku leh qofka markii loo sheego sheygan mustaqbalkaagu saameyn ku leeyahay marka la dhaho waxa waaye wuxuu gelinaa waqti iyo juhdi ayuu gelinayaa marka in looga sheekeeyo dhalinyarada macaanida uu leeyahay cilmiga teknolojiyadda qofka waad dareemi kartaa markii sheygan loo ammaano muhiimadiisa macaanidiisa marka loo sheego waxawaay wuu jeclaysanaa laakiin haddii ay noqoto kaalay waxaan ku baraa teknolojiyadaan ku baraa haddii lalaho waxaa laga yaaba teknolojiyadda eragaas naftarkiisa inuu ku caajiso laakiin eragaa markii loo sharxo teknolojiyad micnaheeda marka la fahansiiyo macaanideeda marka looga sheekeeyo qaabkay u shaqayso markii laga dhaadhiciyo qofka waxaan sheegan waxa uu u taraayo beri markaas waxawaaye asigaa doonanaya marka sidaasna aaminsanahay in macalimiinta ama barayaasha ay waqti geliyaan sidii ay ardayda ugu sheekeyn lahaayeen teknolojiyadda macluumaadkeeda iyadoo khulaasaysan
guud ahaan barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkani intiisa badan aynu diirada ku saaraynay ahmiyadda teknolojiyadda ee u leedahay ardada dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada tani jowhar halkaa haynoo joogo soosaaraha waa cabdiweli la socod halkaas haynoo joogo intaynu ku kulmi doono barnaamijka midlaan isma dhaafna asalaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu